bismi illahi raxmaan raxiim saaka dee waynu waynu waynu tacsiye baynu halka isugu nimay tacsiye waxaynu u tacsiyadaynaynaa shacabka reer somalilan waxaynu uga tacsiyadaynaynaa xeerkan baadhashada ah xeer baadhasho weeye runtii bulshaduna u taqaano xeer xirsi laakiin waa xeer baadhasho maanta waxa yaab kale waxa weeye waa markii u horreysay ee taariikhda somalilan toddobaatan iyo siyaado mudane soo fadhiisato golaha konton iyo siyaadana xeer xaaraana u codayso waxaan idiin sheegaynaa in xildhibaanadii aad doorateen ee xilka u dhiibateen ay runtii waddadaa ka baxeen oo ay noqdeen rag ku codeeya lacagta berbera laga soo qaada habeenkii lagala soo guurayo ee loo qaybiyo marka waa nasiib darro shacabka ku dhacday oo shacabku ayla tahay dee inuu wada garawsan yahay wada og yahay waxaanu ku daraynaa waxa weeye xisbiyada mucaaradkii wada jir ucidiya wadani bay maanta shirkan jaraa'id u hayaan ee tacsida ah shirkan jaraa'id wuxuu yahay in xusbiyada mucaaridkii mudaharaad diyaarinayaan mudaharaadkaas uu ka dhici doono tuulo degmo gobol magaalo kasta somalilan in mudaharaad ka dhici doono inay gaadhi doonto xeerka baarlamanku soo ansixiyey haddii madaxweynuhu saxeexo in loogu tago kursigiisa madaxtooyada loogu daato inay gaadhsiin doonaan xusbiyada mucaaridka waxaanu halkan fariin muqadima uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda inaanu xeerkaa hunguraynin isku saxeexin isku dayin inuu xeer ka dhigo qaran inaanu isku dayin haddii kale dhibaatada soo gaadhaysa shacabka masaakiinta ah mid ka daran inay soo gaadhi doonto maanta waxaa laga hadlayaa xoolaha oo cashuur la saaray gaadiidka oo cashuur la saaray laakiin xaqiiqdii way ka fog tahay arrintu intaa dalkan baadhashaa ka bilaabantay waxaa og tihiin biyaha hargeysa guriga waxaa lagu gelin jiray afar boqol oo kun maanta guriga waxaa lagu geliyaa laba milyan meheradda waxaa lagu gelin jiray saddex boqol oo kun maanta waxaa lagu geliyaa saddex milyan islaanta makhaayadda furatay ee inay faa'iidi iyo inay faa'iidi waayi iyo inay bilu furnaan aan ogeyn ee milyanka soo ururisay ama soo baahaysatay ee makhaayad ku furtay xaggey ka keenaysaa saddex milyanay biyo kusoo xidhato waxaa laga baxay naxariistii waxaa laga baxay madaxnimadii waxaa laga baxay dadkan waxay u doorteen waxaa loo baydhay in jeebabka la buuxsado toos badheedha waxaanu leenahay ummaddanu ma qaadayso mana buuxinayso jeebabka bulshadana waxaanu ku leenahay xeer maaha waddo lagu dhisayo xeer maaha dalka u dana waa xeer nin leeyahay waa xeer uu jeebabka ku buuxsanayo de haddaa wixiina siinaysaan siiya annagu waa idiin sheegnay siiya de haddaa siinaysaan waa baad maaha wax kale oo lagu micneeyo marka waxaanu leenahay mudaharaadkaana ha loo diyaar garoobo waanu iclaamin doonaa waktigiisa gobol kastuu ka dhacayaa degmo kastuu ka dhacayaa tuulo kastuu ka dhacayaa waa laysugu badheedhayaa xeerkan bulshadu ha diyaar garowdo baarlamankiinana waa aragtaan oo hiil ka sugi maysaan xukuumaddiinna iyo wasiiradiinnana waa aragtaan oo hiil ka sugi maysaan iyagaa baadhashada u badheedhay jaamacadihii baa ardaydii fiiga maalin walba lagu kordhiyaa markay mudaharaadna xabad cas baa lagu dhuftaa xaggee lagu arkay dunida inay jaamacad ku jiro xabad loo quuro xaggey joogtaa muwadannimada iyo dalka aynu ka hadlayno waxaanu leenahay shacabku ha iska rogaan waxaan la saaray dembiga iyagaa leh iyagaa kulmiyo doortay maantana haddaanay iska celin awooddu gacantooday ku jirtaa haddaanay iska celinoo u badheedhin dalkuna waa baaba'aya dhaqaalana ma jirayo somalilanna meel aan laga soo qaban bay ku wadaan asalaamu calaykum waraxmatullah
su-aal yaro kow su-aasheeda koowaad waxa weeye cali gurigan weydiinaya dowlad xigeenka cali eedaha ah in asxaabtiinu iyo xildhibaanada diidanba aad diidan tihiin in dalka la horumariyo waddada xeergaabo la dhiso maxaa kaga jawaabaysaa dadkii reer xeergaabo iyo dadka kale qaar baa saa u arka taas waa su-aal yaro alhow waxaan cabdirashiid baan raacinaya riira cabdirashiid waddan xildhibaano badan oo ah baa u codeeyey xeerka qaar ka midii waa kuwii dooda ku diidanaa xeerka shir guddoonka xis guddoomiyuhuna waa xisbigiina guddoomiye kay ma loo tafsiiran karaa in laysku jebiyey baarlamaanka dhexdiisa oo mahadsanti horta tan waxaan ka hadlayaa horumar horumarka xirsi jecel yahay iyo wanaagga xirsi la jecel yahay somalilan oo gadaaldhalada oo aan irbad habeen badix u mudin wanaagga uu la jecel yahay somalilan iyo cabdillaahi cukuso inuu u dhashay inuu ka dhashay aanan garanaynba
wanaagga ay la jecel yihiin inaan annagu la jeclaynini muxuu yahay waanu ku dhalannay kan waanu u dagaalannay waanu u soo dhimannay intaanu garanaynay baa u baaba'day inta agoon ee aanu naqaanaa ka badan annaga wanaagga xirsi iyo cusaamaha eerboorka cun ay la jecel yihiin ee anigu aanan la jeclayna waa maxay waar xabad baan ku daafacay anigu xabad
بسم الله الرحمن الرحيم anagu xusbi ahaan wadani dagaal baarlamankaa kumaanu jirin dagaal baarlamankiina nama khusaynayn annaga waxaanu ku jiray xeerka xusbi ahaan iyo shacabka lagu tacadiyayo xeerka waa horaan ugu daray warkayga waxaan yidhi waa maalintii ugu nasiib xumaa baarlamanka intaasoo xubnaa timaado intaasoo xaaraan isku raacdo xubnaha aad tidhi waddani bay ku jireen anigu dee xaqiiqdooda hadda ma hayo laakiin xubnaha waddani kaga jiray ee codeeyey hadday jiraan horena uga hadlayay u diidana waxaynu unu sarrifaynaa rag damiirkoodii iibsada xalay wax kale oo yaallaa ma jiraan xalay bay damiirkoodii iibsada
barar kuwaasi ama golaha barar kuwaasi xeerka kaalifada ahaa ee lagu horumarinayay ama lagu sheegayay ammaanka madaxda xeerkana waa xeerkii labaad ee isagana cashuuro ka baxsan nidaamka maaliyadeed dalka u yaalla ee lagu asi xeerkaa hore inta badantooda kamay dhalan laakiin xeerkan aad baa dareen badan baa jiro oo idinku dawaninkan ka hadlayo ee dhalinaya ayi farqiga udhexeeya xeerka hore lagu soo rogayay ammaanka madaxda lacagta dheeraadka oo ay jiraan lacag kale oo kun dollar oo loo qaadi jiray qaabaan naariyada xisaa marin iyo tan iminka wadooyinka lagu horumarayo iyada magacba loo bixilay
waxaa udhexeeya dee laba xeer wey xeerkaa runtii xeer duuduub lagu ansixiyaan cidima ogeyn bu dadkaba lama ogeysinna waa lala dhuntay kaa habeen baa la ansaxsaday laakiin waxaan leeyahay labada xeerba labada xeerba eedda baarlamankooda eedda baarlamanka ayaa iskale sababta waxaa weeye labada midna waddo saxa ma soo marin mid walba xaaraan buu baarlamanku yihi mid walba ninka sitay baa xaaraan ahaa xukuumadda ama dawladda ama dalku khasnad quruu leeyahay wasaarad qura oo dhaqaalaha ka shaqaysa buu leeyahay maxaa u diiday in wasaaradda maaliyaddu keentay kan marka waa lagu baraarugay wuxuu nasiib ku yeeshay dood bay geliyeen sidii hore la odhan jiray duuduub iyo wixii baa layaa laga soo yargudbay marka waa lagu baraarugay laakiin labada xeerba xaaraan bay ahan kaa laftiisa xaaraan ahaa dadka lagu baadho wuxuuse ahaa way kala saamayn badan yihiin kaasu wuxuu saameynayay in yaroo koobano xoogaa dhaqaalaba haysto oo erboodka ama ka dhooftay ama kasoo degtay ayuu saameynayay kanuse wuxuu saameynayaa ilaa qofkii u liitay islaantii tobanka riyaa haysatay ee miyiga joogtay buu saameynaya qof kasta buu saameyn ku leeyahay gaadhiga berigii lasoo galay dalka lala soo galay ee laba iyo labaatanka sanadood soconayay ee maalin walba bir xun la gelinayay ee aan meel wada socoto lahayn buu saameynayaa oo kun dollar laga raba marka waxa weeye kanu waxa weeyaan waa aafo qaran kanu maaha xeer maaha waa aafo qaran wey
caqli xumada halkaas madaxweynihii ay doorteen wuu yaalaa ma taliyo waxaa awoodihiisii oo fadhata asitaa inama yar yar iyo dumar madaxweyne aan isagii talinayn iyaguna iyagoo ka faa'iidaysanaya galdalooladaa ayay waxay doonaan samaynayaan rag soo jabay oo dad soo wax arkay oo waayo arkay ma aha cid qabanaysaa ma jirto annagu joog annagaa odhanayna markay caqligaa la yimaadaan annagaa joog odhanayna